deeqdan oo ka koobneyd kuntan oo raashinka noocyadiisa kala duwan ayaa waxaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowladda puntland ku wareejisay mu-asasada al khaliifa ee dalka isutaga imaaraadka carabta deeqdan ayaa waxaa loogu talagalay in si siman loogu qeybiyo dhammaan sagaalka gobol ee puntland haddaba ugu horreyntii waxaa madasha ka hadlay cabdiraxmaan maxamuud xaaji xasan oo ah agaasimaha ciidamada badda ee puntland amaa bacd maanta xafladdan waxaan u qabanaynaa inaan wareejinno raashinkaas mucaawinada ah oo ka yimid hay-adda mu'asasada khaliifa bin zaayid al nahyaan ee dalka imaaraadka sutaga imaaraadka carabta raashinkaas oo cadadkiisu uu dhan yahay kuntan waxaan ku wareejinaynaa dowladda puntland ay wakiil u yihiin wasiirada hadda aad ujeedaan hortiina taagan agaasimayaashii iyo insha allah golaha xukuumadda guddoomiyaashii gobollada iyo dhammaan mas-uuliyiinta dowladda qeybta ka socotay annagoo ku hadlaya magaca hay-addaas waxaan rabnaa insha allahu inaan ku wareejinno oo ay naga guddoomaan raashinkaas oo ay ku deeqday hay-addaas aan soo sheegay oo laga leeyahay dowladda imaaraadka waxaan leenahay falya tafadulu waxaan idinku wareejinaynaa raashinkaas inaan da guddoontoonna waan rajaynayna wasalaamu calaykum raxmatullahi barakaatu
intaasi kadib waxaa madasha ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee puntland maxamed cali nuur jubba waxa uu sheegay in wasaaraddu ay u qaybin doonto deeqdana sidii loogu talagalay waxaan halkan ka guddoonnay dowladda imaaraadka ee mu'asatul khaliifa raashin gaarayso toban kun kuntan kuntan ooy ka kooban tahay bur baasto bariis misir timir saliid sokor dhammaan caano dhammaan waxay isugu jiraan qeybaha kala duwan ee raashinka noocyada ugu fiicnaa oo atamada ah bariiska bariiska ugu sarreeyo weeye oo basmatiga loo yaqaan marka dhammaan waxaan ka guddoonnay hay-addaas eena soo gaarsiisay waxaana ku wareejinaynaa gobollada oo aan gaarsiinayno raashinkaas oo la rabo in la gaarsiiyo bulshada qaybaheeda kala duwan insha allah intaas ayaan waxaan ka gadoonnay hay-addaas imaaraadka ah intaas waxaa weeye warkaynayga anugu aan ku soo koobayaa waxaana rabaa inaan ku wareejiyo wasiirka dekedaha suu kelmadihiisa u yidhaahdo
ugu dambeyntina wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka ee dowladda puntland siciid maxamed raage ayaa halkaasi ka hadlay daruurkii maarata ama dadkii wixii maarata daruuriga ahaa oo ay dadku u baahnaayeen waxaana jecelahay sidaan u arkaayey in loo qaybiyey si isleeg gobollada puntland dhammaanteed oo sagaalka gobolba in loo qaybiyey si isleeg in loo qaybiyey waxaana jecelahay aan wasaaradda ka codsanayna in gobol kasta intaa xaqa loo siiyey ay helaan insha allah mahad baan noo celinaynaa runtii waxaan ku idhaahdaa dowladda imaaraadka waxaan kaloo aada ugu mahad celinayaa hay-adda ka shaqaysayoo b m b f iyo qolooyinkii runtii iyo gaadiidkii keenayba aad baan uga mahad celinayaa aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa baahidaas runtii soo baahidaa dadku qabeen inay dabooli doonto ma wada dabooleyso laakiin de intay dabooli karto waana saan jecelahay intii daruuriga ahaabay ka koobantah gobol kastana waxaan u malaynayaa inay qaybtiisii ay cad tahay marka wasaaradda arrimaha guduhunbaa dee arrintaa u xilsaaran xilwareejinteeda iyaday saaran tahay siay ummaddaa u gaarsiin lahayd deeqdaas dee alahay maaragtay u keenay aad iyo aad baan idinku mahad celinaya wassalamu calaykum waxmatullahi barakaatu
maaha markii ugu horreysay deeq noocan oo kale ah oo ka timaada dalka isutaga imaaraadka carabta ah oo loogu talagalay in loo qaybiyo dadka danyarta ah xasan haykel rediyo daljir boosaaso